halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah toddobiyo tobanka bisha maarj sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah kaalinta barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno kaalinta hooyada ee dhismaha qoyska marka waxa weeyaan hooyadu waxyaabo badan oo faa'iido leh ayay moogtay u lahayd reerka iyo qoyska waana tiirka keliya ama rukunka moogtay waxa weeyaan lama taabtaanka ah marka moogtay la yidhaha dhismaha qoyska barbaarinta ubadka reerka moogtay hankiisa iyo sidkiisa iyo moogtay mustaqbalkiisa iyo moogtay maaweeladaba
waxaa kalood maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida mas-uuliyiinta dalka malawi ayaa sheegay in duufaan xoog badan oo dalkaasi ku dhufatay ay dishay in ka badan saddex boqol iyo konton qof halka ay barakicisay kumanaan ruux hay-adda maamulka masiibooyinka dabiiciga ah ee dalka malawi ayaa khamiistii sheegtay in tirada dhimashada ay marayso ilaa saddex boqol lix iyo labaatan qof kuwaas oo ku dhintay daadadka soo fatahay iyo dhul go-a ka dhacay meelaha qaar madaxweynaha dalka malawi ayaa ku dhawaaqay afar iyo toban maalmood oo baroor diiq qaran ah isaga oo ku baaqay in dalkiisa loo fidiyo gurmad caalami ah dalka mosambique ee dariska la ah malawi ayaa isna lasoo sheegay in tirada dhimashadu ay gaartay saddex iyo konton ruux iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ka cabsi qabaan in tirada ay intaasi ka badato maadaama ay go-an tahay isgaarsiinta tuulooyin badan oo duufaanta ay ku dhufatay hay-adda saadaasha cimilada ee qaramada midoobey ayaa sheegtay in duufaantan ay bishii febraayo lixdeedii ka bilaabatay ama kasoo bilaabatay xeebaha dalka australia iyada oo ka gudubtay badweynta hindiya taasoo bishii febraayo koob iyo labaatankeedii gaarsiisay xeebaha dalka mosambique duufaanta ayaana xilligaasi khasaare baan u geysatay dalkaasi iyadoo uga sii gudubtay dalka mosambique markii dambena ku dhufatay dalka malawi wiilka uu dhalay hogaamiyaha dalka uganda yuveri museveni ayaa sheegay inuu doonayo inuu u tartamo madaxtinimada dalka uganda sanadka laba kun iyo lix iyo labaatanka waana markii ugu horreysay uu sheegay xilliga uu bedelayo aabihii oo muddo toddoba iyo soddon sano ah xukumayay dalka ku yaala bariga afrika mucaaradka uganda ayaa in badan ku eedeeyey museveni inuu doonayo inuu boqortooyo ku soo rogo uganda waxayna ku andacoodeen inuu wiilkiisa mahosi kanaragaba uu u diyaariyey inuu xilka kala wareego museveni ayaana arrinkaasi dafiray kanaragaba oo siddeed iyo afartan sano jir ah islamarkaana ah la taliyaha howlgallada gaarka ah ee madaxweynaha ayaa caan ku ahaa inuu bartiisa twitter-ka ku daabaco hadallo muran dhaliye kuwaas oo uu dhinaca kalena ku kasbaday canaanta aabihiis fariimaha ku saabsan rabitaankiisa madaxtinimo ee uu soo dhigay twitter-ka arbacadii ayuuna deg deg uga tirtiray anigoo ku hadlaya magaca dhammaan dhallinyarada uganda iyo kuwa adduunka iyo magaca kacaankeenna weyn waxaan u tartami doonaa jagadan laba kun iyo lix iyo labaatanka ee madaxweynaha ayuu ku qoray bartiisa qoraal kale uu soo dhigay bartiisa ayuu ku muujiyey samiir la-aantiisa uu wakhtiga dheer ku sugayay inuu bedelo aabihiis kanarugaba ayaa horey usoo noqday taliyaha ciidamada dhulka balse xilkaas ayaa laga qaaday kadib markii uu ku hanjabay inuu duulaan ku qaadi doono dalka ay dariska yihiin ee kenya taas oo markii dambe la sheegay inay ahayd ama uu ku sheegay mid kaftan ah museveni weli ma sheegin inuu doonayo inuu mar kale u tartami doono jegada madaxtinimada laba kun iyo lix iyo labaatanka dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo xilligan oo kale aan idinsoo gudbin jirnay waxaa inoo haya haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaalada boorama
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaha toddobaadkii aad ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa marti inoogu ah aqoon-yahan abwaan cabdirasaaq daahir cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka awdal mowduuca aan kaga hadli doono barnaamijkeenna toddobaadkan ee sooyaalka dhaqanka ee soomaaliyeed ayaa wuxuu ku saabsan yahay kaalintii ay hooyadu ku lahayd dhismaha qoyska aqoon-yahan cabdirasaaq ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka bal waxaad nooga warantaa kaalinta ay hooyadu ku lahayd dhismaha guriga iyo qoyska marka la dhisayo waad salaamantahay horta hashim sheekh cumar good iyo bahda v o eda aad baan u salaamaya iyo dhammaan dadweynaha naga dhagaysanaya moogta idaacadda v o a waxa weeyaan kaalin weyn bay hooyadu ay ku lahayd mar kasta gubaabada reerka ilmaha caruurta korintooda ilaa gurugeynta marka ay moogtay waxa weeyaan dhisaan reerka kagama hari jirin dhismahaasi ee waxa uu ahaa mid sii socda marka waxa weeyaan hooyadu waxyaabo badan oo faa-iida leh ayay moogtay ulahayd reerka iyo qoyska waana tiirka keliya ama rukunka moogtay waxa weeyaan lama taabtaanka ah marka moogtay la yidhaha dhismaha qoyska barbaarinta ubadka reerka moogtay hankiisa iyo sidkiisa iyo moogtay mustaqbalkiisa iyo moogtay maaweeladaba marka waxa weeyaan hooyadu waxa ay moogtay lahayd kaalin wax ku oola kaalintaasi waxa weeyaan waxa ay moogtay samayn jirtay in marka gabadha la dhiso ee ay guri tagto kagama hari jirin hooyadu inkastoo ay geysay xeedhadii iyo wixii ay u baahnaayeen iyo gurigii dhismihiisii iyo aqalkii caddaa haddana kagama hari jirin ee labadooda dhexdooda ayay ka ridi jirtay is-ogolaansho iyo is-aamin iyo moogtay wadatashi iyo horumar
marka kaalintaa ay ku lahayd isfahamka iyo is-ogolaysiinta iyo jiritaanka iyo nagaanshaha qoyska hooyadu ay ku lahayd kaalintaas bal marka aad faahfaahin naga siiso siday ahayd waqtiyadaha hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida okay sooyaalka dhaqanka soomaalida dadku inta badan aftahan buu ahaa aftahan waxa weeyaan aftahanku ma aha moogtay ka gabya ka buraanbura ka heesa ka moogtay waxa weeye aftahan haddaad maqashid waa balaaqi afka carabiga lagu yidhaahaa marka balaaqi waa qof codkar ah oo garanaya halka xubnaha hadalku leeyahay iyo halka uu ka gelayo markaa moogtay waxa weeyaan kan kalena waa abwaan ama maansayaqaan siday u kala duwan yihiin marka aftahanku waa uu ka duwan yahay waanu u fudud yahay habka gabayga iyo maansooyinku markaa qofka isku darsaday laba aftahannimo iyo moogtay abwaannimo isku darsaday wuxuu ahaa qof liidar ah oo hogaamiye ah oo bulsho hogaamin kara
markaa hooyada soomaaliyeed iyadoo aada u garanaysa af soomaaligii aftahaniman ay ku jirto ayay labada dhallinyara ee guri kala ay si fiican u fahamsiin jirtay noloshu waxay tahay iyo wadajirkooga iyo dhismaha qoyskooga miya waxa weeyaan marka la guri galo ama la isguursado waxa weeyaan laxa jeclaa dadka dhex gasha lexejecladu waxa weeyaan waxay noqonaysaa mid ninkii uu isku arkayo inuu xoolo bixiyey inuu maamulo moogtay gabadha oo uu moogtay wax kasta moogtay isagu bixinayo markaa moogtay inay cabato ama wax kale ka gaadho moogtay islaanta sodohda ayuu inta badan iska giijinayaa ragna moogtay isgiijis lagama waayo ma fahamti markaa hooyadu waxay tilmaamaysaa tiisii oo ay uga digayso waxyaabaha aanu ku dhici doonin oo moogtay waxa weeyaan qaladaadka oonu ku dhici doonin ee aanu hadhow kaga caban doonin gabadhay u sheegaysaa marka se wiilka laftiisa way waaninaysa iyo gabadha labadoodaba waanaysiin jirta miya hees hawleyd bay qaadaysaa maxay odhanaysa markaa bal hees hawlaadaasi markaad tilmaan iyo tusaale naga siiso hees hawleedka iyadoo gurigeyga joogta oo moogtay waxa weeyaan waxaad habaynaysa ama moogtay iska gurigii kale iyo wixii habaynaysa ayaa waxa ay qaadaysaa moogtay hees heestaasi oo hees hawleed marka hees hawleedaasi waa xigmad ay ninka dhegta ugu ridayso markaa waa la qaadayaa oo dadkii meesha soo maray waxaa laleeyahay sodohdii waxaasay tixdeedu ahayd oo ay ku heesaysay marka waa loo geynayaa hadhowto waxaa la tegayaa golaha ciyaarta golaha ciyaarta laga sheegaya waxaa islaantu tiri moogtay guubaabada ahaa iyo wuxuu ninku isagana moogtay ka guuxaya ee ku jira laabtiisa markaa tii inantuna markaasay soo gelaysaa iyagoo mithaal ay noqonayaan dad kale oo ciyaarta gudaha ugu jira reerkuna iska deganya halkiisa joogo islaantiina halkeygii joogto wiilkii iyo gabadhiina gurigowgii iska joogaan tiaha haddaynu soo qaadanay imika tiahaasi maxay odhan jireen marka islaantaa bilaabayso marka ay gabadha guriga geyso ee ay kaga timaado waxa weeyaan waxay iska bilaabanaysaa heesteedii marka waxay leedahay ninka geela diidiniyo kani gabdhaha uba guuxayaa waa laba gudboon ninka gadaaya raadkee yara gabani maguluuf coloosoo gaydhada kani gaabiskee gadal maraa hayaa ma gudgudee u faad oo gaadaya kani goor xun socod gabalrida hayaa ma gulgaangilo aan la garaaninba garashiyo garowsho mid aanay gelin oo gocoonayoo soo gariiraya gasariira iyo garaskii midhood gunta dherigayaa loogu soo karshaa gucumaale aar soo gurxamayo oo aan sugayn gowrac iyo gasaar bay leedahay saan marka waxay dhegta ugu tuuraysaa nacam intaasi in aanu noqon marka xagga dambey kaga daraysaa oo moogtay heestaa markaa moogtay dhegta ay ugu rido ayay haddana leedahay ma mid gowda iyo guhad garaanayo gacaladiisa aanu garaabinba gabankaygiyow geesigaygiyo gadaloolada gees uga baydh nacam gees uga baydh moogtay gadalooladaas okay waxay leedahay waa afeef garoo tix lagu gudbine ee garawso u garwaaqsi badi nacam u garwaaqso oo moogtay iyada moogtay inta badan garwaaqsi hadalkeega u badi waa gubaabo wiil goor loo tirsho gelinkii dambana gool loo raray ama gool loogu raray gashi weeye hadhow nacay iyo gubtini adi ku galoo aada godobaysataa gaagaabso oo sida galow cidii ha u goohinee goonyahaaga eeg markaasaantu heestaasay tirinaysaa se u tirinayso nacam inankeygina guubaabaa ku jirta waxayna sheegaysaa ninka xun intii uu lahaa inaanay noqon marka waxa weeye systemkaasay moogta u gudbinaysaa kadibna moogta waxay gaadhaysaa golaha oo waxaa la geynayaa golaha waxa weeye dad baa moogta isku fiirinaya waxaan markay fagaaraha tegto ayaa aada loogu hasaawi jiray hadalhayntu badan jirtay maxaa la odhan jiray haddana markaa okay waxa weeyaan ninka mithaalkiisii ama kuwa mathalaya ninka moogtay abwaanka ama moogtay mathalaya ciyaarta wada ayaa odhanaya aan gubaab tixdeed inoo keena goorteed gigta jaanta lugihiyo idinkuna balgooheed waa garoon gujoogo aan lahayn gef hadalkii waa golo ciyaareed gob intii u wacan iyo dhallintu giijinayso laga helo gar iyo naqid waa gabadha reereed buu leeyay markaa uu tilmaamaya halkii uu kusoo dhacay intan waa arar markaa waa gabadha reereed buu leeyay isagoo sheegaya inantii islaantu dhashay ya waa gabadha reereed intii guudka loo dabay gayaankeed sugaysee galabtaan isbaraniyo iyo guriga hoynt iyo guriga hoynteed anoo godol dhirmaankeed ramad geela kuu dhalay ramad geela oo dhalay candhadeed gigiman tahay intaan gaawo culankii gigta leyl barhkiisiyo duhur galab aroortii gelin horeba kuu liso anoo gaajo kugu dayin anoo guhaad anigoon guhaad iyo gurmad kaaga tegin meel guluf iyo colaad iyo taallo guriga baashiis anoo geydha jiilaal gole aan dab kuu shidin buu leeyahay anoon gaabsa kuba odhan iyo gorada jiidhkaa anoo dhaanka raaciyo geela hoyba kuba odhan anoon gawra anoon gawrac neef iyo iigasaarba kuba odhan anoo guudka ma anoo guud markaa iyo marin gacalla kuu xidhay anoo mugaariyo mulki eebba kuu gaday anigoon anoo maagis guradaa aan lahaynaan lahaanin godad kale maxay hooyadaa gini anigay igu gelaysaa buu leeyahay ma fahamte midhaa midhaa guriga kaaga ah ayay galab mart ayay garab martoo galab ku kalay gashoy timi buu yidhi waa yaabe gooheed buu yidhi hawsha gacanta lagu hayo iyo geeraaradeedii ayaa lagu gartaa maqan caraargucashadeedii buu leeyahay gacalkiiyo xigaalkuna ila yaab gamuunteed nacam gamuunta hadalka soo gantay way ila yaabeen buu leeyahay gacalka marka gabadhii tii matalaysay oo iyadna ciyaarta ku jirta ayaa moogtii gelaysaa waxay leedahay hooye gacaladaydii taan gudayn abaalkeed tii guriga uurkeed igu siday gugii hore tii gaawo caana ah horaadada galkoodii iiga siintay gugi xigay tii gurguuradkaygii dabka oo wax gubi kara gaar iiga haysee gacanteed gacanteed badbaadiyo ii ahaatay galladay tii dhuuni gellinkii dhudhumadeed gacmaha iyo igu siinga siin dheef tii geyiga reerka ah igu sidaysay guudkeed tii gama hurdada layl garabkayga jiiftee go-a ii hagoogtiyo huwinaysay guudkay tii garan waxaan gudo iyo gilgilka giigay taani odhan gubaad jirtay joogaysay gurigay taan gallad sheegashada gaar ani wax ii odhan taan gaaridaan ahay iga dhigtay mid guri hanan tii gaasiraay iyo igu tidhi guddoon wacan mise gabanka ay dhashay ay guubaabinaysaad galdhegtaada soo galay ood ka gubatay dabadeed ood golahani keentay bay tii nacma hadalkii ay ku guubaabinaysay moogtay waxa weeyaan gabankii gabankeega waa isagiibaa soo gelaya gabankeedii oo dee waxuu u noqotay hooyo u noqotay markaa dee guubaabo hooyo iyadoo ku guubaabinaysaad ka gubatay bay leedahay marka waxa weeyaan dee golihii moogtay waxaa lagaga badiyey ninkii oo isaguna moogtay intaa soo sheegtay oo yidhi waxa weeyaan waxaan kuu shidayey dab baan kuu shidayo caanaan kuu lisayo wax kastoo mariin baan kuu iibiyo maxay baan sameeyey hooyadeed intaa ay soo korsay labaatan jir baa lagu guursaday baa laga yaabaa labaatan kaa sano ee ay soo waday maalin keliyana waxa weeyaan garsheegasho ugumay odhan waxaasaan ku siiyey ma fahamte saasaad ahaydna kumay odhan gu keliya inay joogta gurigeega labaatan kaa sanna maaha isagana isagoo shalay soo galay guriga ay soo gashay oo loo soo hooyey ayaa laga yaabaa inuu ama guhaadiyo ama moogta dilmo keeno ama wax marka waxa weeya dhaqanka heerka ay ku lahaayeen saduhuhu ayaa moogta waxa weeyaan ay muujinaysaa marka waxa weeyaan dee heesaha laftooda ayaa moogta waxa weeyaan ay ka muuqanaysaaba iminka heestan oo kale tusaalahaas wuxuu noqonayaa qaabka garnaqsiga lamaanaha isguursaday ee wiilka iyo gabadha marka sadohdu ay waaninayso mid si gaara uu arko waanida hooyada ama sadohda in gabadhiina ay ka jawaabto ama ninkiina ka jawaabo iminka halkaa waxaa kaaga muuqda in gabadhii iyo moogtay inankii wax guursaday iyo islaantii sadohdii ma fahamtay saddexdiiba ay garnaqsadeen eeg hadda laakiin aanay golo iman eeg hadda golo ciyaareed bay tegtay golo moogtay garnaqsiyo oo lagu habeeyey garnaqsiga wuxuu ku dhammaaday farxad iyo sacbatun buu ku dhammaaday marka waa hab suugaaneed xirfadi ku dheehan tahay oo moogta waxa weeyaan reer magaalnimo ay ku jirto waxa weeyaan halka moogta waxaasay tiri maxay ku tiri waxaasay tiri kanay tiri udahaynayaa ee moogta waxa weeyaan la geli lahay guurtii loo saari lahaye la fiirin lahaye mafcad odaya geli lahaayeen sheekadani odaya ma gelayaan islaamtu gegida ciyaarta iyada maamulaysa oo de waa tan dixdii ay tirisaa gegida timi marka marba waxa ka jira halkan ayaa islaamta laga qaadayaa oo la geenayaa golaha heesta dambe maxay leedahay markaa balata heestaa dambe yaa tirinaya heestan dambe heesta dambe waxa weeyaan waxaa tiriya dhaliinta oo ay u godaynayaan si fiican markaa bal hata heesta ay dhallinyarada ay iyaguna ku soo geli jireen ee hooyooyinkuna ay usoo godayn jireen markaas marka la maqlo halaanhalka iyo hadallada ay isdhaafsanayaan maxay ahaan jirtay
ciyaartan waa ciyaar shimbireed kowdhe oo ciyaaraha shimbirahay soo gashaa kuwa lo-da iyo kuwa geela iyo kuwa moogtay ma fahamtay marka ciyaar shimbireedkan waxay odhanaysaa gabley shimbiri goor iyo ayaanteed gabley shimbiri goola iyo ciyaartay gabley shimbiri gaari iyo doorkeed gabley shimbiri gabadh iyo garoob wacan gabley shimbiri haasaawa gawliyo gabley shimbiri guur iyo ujoogeed gabley shimbir garasho iyo dooqeed gabley shimbiri gacal iyo xigaalkeed gabley shimbiri gogol gogol iyo ardaageed gabley shimbiri guurti iyo gudoonkeed gabley shimbiri guntini iyo gabaati gabley shimbiri galadyalad lahoo wacan gabley shimbiri geeyiyo darmaanloo gabley shimbiri sidigeel irmaanloo gabley shimbiri niirgihii gujinaya gabley shimbiri gaawaha la hoos dhigo gabley shimbiri xoorku uu galaalo gabley shimbiri gasinkale adoone gabley shimbiri gawrkii guduudna gabley shimbiri gooyaha ka joogo gabley shimbiri goray iyo haldhaagun gabley shimbiri ciyaartood gucleeya gabley shimbiri sodohduna gadeed halkaas ka soo gelisa sodohod sodohduna gadeedii gabley shimbiri aragolaha joogtoos gabley shimbiri intay garaasha dheer tahay gabley shimbiri gaagaabsi hoosiyo gabley shimbiri ugu goysay hadalkii gabley shimbiri u diyaara galbiskii gabley shimbiri u guriya hoynteed gabley shimbiri xeedhiyo gasiinkeed gabley shimbiri goor hore diyaarkeed gabley shimbiri gelin hore samayso gabley shimbiri gembis aqal cad oo wacan gabley shimbiri gundhig arinkuuya gabley habaryatii baa soo gelaysa haddan gabley shimbiri habargeydha kicisiya gabley gabley shimbiri googoos ciyaareed gabley shimbiri iyo gogoolo jiifkeed xaalada gogasha guriga moogta habeyntiiyo halka ugu xaadxaadka ugu dambeeya habreertaa lahayd markaa moogta xaggaa dhinacna moogtay waanu iska sawaabinaa dad badanoo moogtay markay halkaa moogtay islaamta iyo sadohda iyo moogtay habreertiiyo lagu soo daro ayaa waxaa imanaya in haddana moogtay ciyaartii ay isbedesho waxay odhanaysaa ma doorkaybaa anduule dallaayada ii dhiib ma doohaybaa anduule waa sodohdii sodoyihii yaa habaryartii ma doorkaybaa anduule dallaayada ii dhiib ma doohaybaa anduule dallaayada ii dhiib ma dadaalkaybaa anduule dallaayada ii dhiib ma dabaaldegaybaa anduule dallaayada ii dhiib ma damaashaadkaybaa anduule dallaayada ii dhiib dariiq dhulkiyo tareen daahaba dabaal iyo doondooni maaye anduule diyaarada ii xidha bay leedahay haddaan doonana kasii dallaco anduule dayax gacmeed ii xidha marka halkaasay soo goynayaan marka waxa weeyaan waxay la baxayaan markaasi dallaayadihii taas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay kaalintii ay hooyadu ku lahayd dhismaha guriga barbaarintiisa nagaashihiisa waanadiisa iyo udubdhigiisa dhinaca lamaanaha iscalmada ee dhallinyarada ah waxaa barnaamijka inoogu marti ahaa aqoon-yahan abwaan cabdirasaaq daahir cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka awdal wax badanna ka daraaseeya dhinaca dhaqanka iyo suugaanta iyo tixaha soomaalida waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wanaagsan oo dambe
aad iyu mahadsan yahay hashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayey barnaamijka sooyaalka dhaqanka dhegeystayaal gabagabadii ayaan soo gaarnay goordhow waxaa la samayn doonaa isku aadka koobka horyaalada yurub ee uefa champions league oo sideed kooxood ay isugu soo hareen sideedda kooxood ayaa saddex ka mid a oo ah ac milan napoli iyo inter milan ay ka socdaan dalka talyaaniga halka manchester city iyo chelseana ay ka socdaan dalka england benfica real madrid iyo bayer munik ayaa iyagana waxay ka kala socdaan dalalka portugal spain iyo weliba germany isku aadka ayaa goordhow la samayn doonaa waxaadna ku maqli doontaan idaacadeena soo socda markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha heestaasi aamina afriig iyo cawaale ay ku luuqeeyaan ayaa u dambeysay waxaa idinla socodsiinaya inagoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo